بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وسورة الأنبياء ولبئي الطبن بقول لبئي الطبن آيادود ويه مكة أي كسو دكتي سورة مرهدي مكة كسو دكتينا سيدي آن كبرن قرآنك maka ku soo degay oo qur-aanka u badan wuxuu ka sheekaynayaa ilaahay waxdaaniyadiisa iyo risaalada ambiyada loo soo dhiibayo iyo bacsiga oo muxuu ahaaye lasoo bixin doono dadka suuraddu waxay ka bilaabatay inay dadku aad iyo aad ay u halmaansan yihiin yoomka cajiibka ah oo qiyaamaha ee sugayo inay halmaan kaga sugan yihiin waxay marka haddana ay ay ka hadashay kuwa yoomkaa beeninaya iyo kuwii hore sida loo halaagay iyo in ay habboon tahay in lagu waana qaato sidaasoo kale ayay ka hadlaysaa waxaa kaloo ka hadashay koonkan iyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisaa manduurka ah kitaab manduura la yidhaahdaayo kitaabkaas oo ilaahay subxaana wa tacaala ee cid walba ay aqrin karto oo cirka iyo dhulka iyo waxyaabaha inugu hareeraysan ay haddana ka sheekaynaysaa haddana waxay soo bandhigaysaa baraahiin ama xujooyin oo ilaahay inuu waxdaaniyadiisa rabbialcaalamiin ayay sheegaysaa iyo mushrikiinta sida ay ugu jeesjeesayeen diinta ilaahay iyo sunnada ilaahay kadibna waxay ka hadlaysaa qisasul ambiyaa oo ambiyo badan ay suuraddu ka qisaysay ilaa siddeed iyo toban rasuul ayay ku dhow yihiin way sii wadayoo markaas waxay ka sheekaynaysaa suuraddu muxuu ahaayey ambiyadii bay haddana si tafsiila yay uga hadlaysaa suuratul ambiyaa baa lagu magacaabay maxaa yeelay waxaa loogu magacaabay ambiyada faraha badan ee magacooda lagu sheegay bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa allihii arraxmaani ee naxariista badnaa alraxiimi ee naxariista goonida lahaa yaan kitaabkan tafsiirka ah ku bilaabayaa iqtaraba wuu dhowaaday linnaasi dadkii xisaabuhum xisaabtoodii baa u dhowaatay xisaabtu iyagu ay inkirsan yihiin nimankaa mushrikiinta ee qurayshta ayaa dhowaaday iqtaraba way dhowaatay linnaasi dadkii xisaabuhum xisaabtoodii baa u dhowaatay wa hum walxaal iyaguna dadkii fii khaflatin halmaan bay ku sugan yihiinoo mucriduuna way ka jeedsanayaan waxay ku qarqoonsan yihin oo wax walba ay ku halmaansan yihiin shahawaadka yoomkaa dhibka badan uma diyaargaroobayaan waxay ku waxay ku waxay ku ay ku halmaamayaan waxyaabaha ay ku dhex jiraan ee lahwiga iyo laqwiga iyo shahawaadka ayay ku halmaansan yihiin wahum fii khaflatin mucriduun maa yaatiihim uma yimaado min dikrin xaayo xusuusin iyo waano min rabbihim rabbigooda xaggiisa uma yimaado kaasoo muxdathin oo ilaahay uu soo cusbooneeyo waxyi xaggiisa uu ka soo dejiyey ah macnaa qur'aanka xaddatha ma aha qur'aanka waa sifadii ilaahay waa qadiim laakiin soo dejintiisa oo iyaga waxaa weeye mutajadid fi nnusuuli si iyaga loo waaniyo maa ya'tiihim uma yimaado min dikrin waxaa waano oo min rabbihim kaasoo muxdathin oo loo soo cusbooneeyey oo loo soo dejiyey ila istamacuuhu way dhegaysanayaan walxaal hum iyagu yalcabuuna ay iska ciyaarayaan waxaa qur'aanka way dhegaysanay iyagoo ku jeesjeesayo waxaa weeye alimaam xasan wuxuu yidhi markii dikriga loo cusbooneeyaba iyaguna jahligii yay ku sii madax taagayaan laahiyatan waa tii waxaa weeye halmaansan quluubuhum quluubtooda ilaahay kalaamkiisa way halmaansan tahay laahiyatan quluubuhum quluubtooda ilaahay dikrigiisa iyo kalaamka ilaahay haafil bay ka too way halmaansan tahay wa asaruu waxay sidaysteen annajwaa waxaa weye faqi oo ay qur'aanka ma'aamarada u dhigayn iyo nabiga aladiina kuwiibaa sidaystay dalamuu dulmi falay oo way isla faqeen maxay ku maxay marka go-aan ku gaadheen faqoodii maxaa soo baxay hal haadaa kani hal haadaa kani muxuu yahay ilaa basharun waa bini aadam oo mithlukum idinkoo kale ah nebigay ku jeedaana waxay yidhaahdeen muxamedkani si hoose waxay u yidhaahdeen risaale iyo nabi buu sheeganayaa waana shakhsi idinkoo kale ah cuntaduu cunaa suuquu marmaraa wuxuu idinku dhaaban ma jirto waxaawey saase hal haadaa kali ma aha ilaa basharun waa bini aadam oo mithlukum idinkoo idinka idinka mida afata'tuuna miyaad u tegaysaan assixra waa saaxire ma saaxir baad aadaysaan hadda wax ka faa'iidaysanaysaan wa antum idinka oo tubsiruuna arkayo inuu saaxir yahay miyaad sixir baad u tegaysaan oo aad ogtihiin inuu saaxir yahay waxay ula jeedaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii uu la yimid waa sixir iyo xaggiisuu ka yimid wa antum tubsiruun oo hadduu sixir yahay maxaa isagoo kale keenaa la yidhee maxay u keeni waayeen afata'tuuna asixra wa antum tubsiruun qaala wuxuu yidhi nabigeenna ama qulna way jir laakiin qaala wuxuu yidhi rabbii rabbigaybaa yaclamu og alqowla qowlka ilaahay baa og yaclamu alqowla qowlka ilaahay baa og oo aad ku sheegaysaan qur'aankan inuu sixir yahay fi samaa'i cirka dhexdiisa wixii qowlaa isagaa og waalardi dhulka dhexdiisana isagaa og qaala wuxuu yidhi rabbii rabbigaybaa yaclamu alqowla fi asamaa'i waalardi intaba wuu ogyaho ilaahay waxba kama qarsoono iyo idaa waxaad idinku odhanaysaan wa huwa ilaahayna assamiicu allihii maqlid badan weeye waxaad odhanaysaan iyo hadalkiinna iyagu soo ma ayna faqin faqaasi ilaahay wuu maqlayaa waa kan soo saaray oo noo sheegay alcaliimu oo cilmi badan weeye axwaashiinna marka goodin iyo cagajuglayn iyaga loo cagajuglaynayo weeye bal iskaba dhaafe sixir iyo waxaasoo dhan ma ahee adgaasu axlaamin kolba meel ay muxuu ahaay ay ku sinaanayaan ma jiro qaaluu waxay bal waxay yidhaahdeen iska dhaaf sixir baaba wax weyn eh adgaasu axlaamin kuwa dhadhabay oo muxuu ahay alaladay kuwa alaladay alaladkoodii wixii isdhac yaacsanaa ay ku arkeen hurdada ru'yada ay ku arkeen oo alaladka ay ku arkeen kii weeye ma qur'aankana wax lagu alalado u eg qaaluu waxay bal qaaluu waxay dhaheen adgaasu axlaamin ku alaladay waxyaa adgaasta waxaa la yidhahdaa waxyaabaha aan la kala bixin karin oo sida cawska markuu isku dh isku dhex baxo oo isku dhex faafo yaa adgaas la yidhaahdaa marka waxay yidhaahdeen adgaasu axlaamin wixii hore ay sheega akhlaatu manaamaatin wax alalad lagu arkayoo la isku dardaray weeye bal iskaba dhaafa adgaasu axlaama maba ahee iftaraahu isagaa abuurtay nebi maxamed isagaa agtiisa ka abuurtay bal iskaba dhaafe ma una abuuranina huwa shaacirun waaba gabayaa bal intay wax tiriyeen fiiri nimankaa inay waxba aynahaynin waxaad ka garanaysaa meel bay ku adkaysan lahaayeen midda kale qur'aanka quruxda badan ee raacica ee majiidka ah yay waxaasoo aqwaalaho fara badan ayay oo weliba isbaraanbarayso inayna meelna haysanin way wareersan yihiin hal shay way ku sugnaan la'yihiin adgaasu axlaamin bal iftaraahu bal huwa shaacirun falya'tinaa annagu waxaasoo dhan ka dhegaysan mayne ha noola yimaado biaayatin mucjizo ha noola yimaado kamaa sidii ursila loo soo diray alwaluuna dadkii hore sidii loo soo diray nebi maxamed mucjizo oo hashii nabi saalix iyo ushii nabi muuse iyo gacantiisii oo kale ha noo keeno marka ilaahay wuu u jawaabo in badan buu qur'aanka soo celceliyaa maa aamanat ma ayna kuwii maxay ku dheefeen weeye kuwa ay sheegi naaqadii nabi saalix wax ma u tartoo ma rumeeyeen ushii nabi muuse iyo gacantiisii fircoon wax maku qaatoo maku rumeeyey maa aamanat ma ayna rumaynin qablahum iyaga hortooda min qaryatin magaalo madax ahlaknaahaa aan halaagnay wixii loo soo diray oo ambiyada la soo siiyey ma ayna rumaynin sidaasay halaagga ku muteen afa hum iyagaa yu'minuuna rumaynaya kuwii ka horreeyey hadday rumayn waayeen kuwan mushrikiintan oo aayaad halla keenale ee nebi maxamed la joogo ma iyagaa rumaynaya haddii alla haddii uu aayad keeno ciyaar ma ahee hadday rumayn waayaan waa un la cidhib tiri ilaahayna ma una doonin inuu cidhib tiro eh cadaabkii nabiga fadligiisaa lagu kor yeelaye waxaa la doonayaa inay waana qaataan qaar badanoo iyaga waxaa la ogyahay inay soo rumeeyeen qaar kalena ilmihii iyagu ay dhaleen in ilaahay soo hanuuniyey taasaannu ognahay ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaalaa wamaa arsalnaa ma aanan dirin qablaka adiga hortaada ilaa rijaalan rag baan dirnay nuuxii raggaasoo nuuxii ilayhim aanu u waxyoonayno rusul oo bashara malaa'igna ma aanan soo dirin sidee bay mushrikiinta marka ay u inkirayaan in adigu aan ku soo dirno oo risaalo aan oo ay u leeyihiin maa haadaa ilaa basharu mithlukum maxay u leeyihiin markaasuu ilaahay wuxuu yidhi fas'aluu bal weydiiya ahla dikri dadka oo cilmiga la weydiiya in kuntum haddaad tihiin idinkan oo mushrikiinta laa taclamuuna haddiidan waxba ogeyn ahlu makay dadka towraad iyo injiil iyo rusushii hore yaqaano waxaa weeye waxaad weydiisaan dadkii lasoo diray rususha ah ma bashar bay ahayn mise malaa'ig in kuntum laa taclamuuna daalika haddiidan idinku ogeyn dadkaa weydiiya marka waa aayad caamaho iyagoo ha ku soo degto laakiin dadka muslimiinta xataa aayaddaa waxaa loo deliishanayaa dadka culimmada ah oo diinta wax ka yaqaano qofkii aan garanaynin inuu wax weydiiyo in kuntum laa taclamuun ilaahay wuu wadaa inay basharnimadan ay la yaaban yihiin inayna muxuu ahay waxba ka dhibaynin wamaa jacalnaahum ambiyadii kama aanan yeelin jasadan jidh jidh oo bini aadam muxuaha jasadan wamaa jacalnaahum jasadan jasad kama aannan yeelin kuwaasoo laa ya'kuluuna atacaama cunnada aan cunaynin ilaan iyagaa yidhi muxuu idinkaga duwan yahay waxna wuu cunayaa suuqe qale wuu tegtegayaaye ambiyadii kama aanan yeelin ajsaam oo jidh jidh oo aan cunnada cunaynin oon waxna cabaynin malaa'igta oo kale bal iskaba daaya sida basharka bini aadamka waxbay cunaan waxbay cabbaan way seexdaan way dhintaan waa sidaasoo kale wamaa kaanuu khaalidiina kuwa waarana ma ayna ahaynoo sida dadku u dhinto yay adduunyada u dhimanayaan rusushaa humma markaa ka bacdi sadaqnaahum waxaan u rumaynay alwacda yaboohi baan u rumayna aayadaan u soo dejinay mucjizooyin marka markay dalbadeen kuwii oo la joogay markay dalbadeen aayado aayadihiimaan rusushiiyaan siinay marka kuma ayna intifaacin ambiyadii inti raacday waan badbaadinay iyagiina waan halaagnay idinkuna jidkii oo kale unbaad haysaan nebi maxamedna wuu badbaadiyey inta raacday idinkuna waad halaagsami doontaan humma sadaqnaahum waanu u rumaynay alwacda yaboohi fa anjaynaahum waan badbaadinay iyo waman nashaa'u intii aan doonnay oo cida humma sadaqna alambiyaa'a wixii aan u yaboohnay oo inaan iyaga u gargaarayno kuwa beeniyeyna aanu halaagayno waanu waxaa weye kaa waan waan yaboohdaa waan kaga dhabaynay waxaana nabadgelinay iyaga ambiyadiiyo intii raacdoo mu'miniinta ah wa ahlaknaa waxaanu halaagnay almusrifiina kuwa xadgudbayna kuwa xadda gudbay oo gaalnimada iyo baadida ku xadgudbay waanu waxaa weeye waan halaagnay nimankan ree ahlu maka ana jidkii oo kale ay hayaan sidii oo kalea ku socota haddii ay waansami waayaan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala laqad xaqiiqe eh anzalnaa waan soo dejinnay ilaykum idinka dadow carabeey khaasatan carab iyo muslimiin caam ahaan markay dadku soo rumeeyaan laqad wallaahi baan ku dhaartaye anzalnaa ilaykum waxaan idiin soo dejinnay kitaaban kitaab oo qur'aana oo fiihi kitaabka dikrukum idinka sharaftiina uu ku sugan yahay kitaab cizigiinna iyo sharaftiina uu ku sugan yahay oo majiida oo cadiim ah ayaan soo dejinnay ilaahay wuu dhaartay wuxuu yidhi carabay kitaab weyn oo weyn oo majiida ayaan soo dejinnay oo kitaab u eg sharaftiisa aan jirin cizigiinaa ku sugan li'annahu bilugatikum lugadiinuu ku soo degay markaad aada rumayseenna waxaad noqoteen inaad ummadaha adduunka oo dhan walow boqortooye boqoryaalkii ugu waaweynaa oo qaysar iyo kisra inaad jebisaan ood hoggaamisaan baad noqoteen fiihi dikrukum afalaa tacqiluuna miidan caqli lahayn maad soo rumaysaanoo nicmadan ilaahay intaad ku shukridaan maad rumaysaan nebi maxamed intaa markii loo sheegay yaa ummadihii hore ee la jejebiyey ayuu ilaahay noo sheegayaa wa kam in badan yaan qasamnaa kala jebinnay min qaryatin qaryaan kala jebinnay kaanad ahayd daalimatan tudulmi fashayoo gaalnimo iyo macaasi laga keri waayey qasamnaa waxaa culimmadu waxay yidhaahdeen luqada waxaa weye waa shayga mar hadduu jabo sida quruuradda oo kale ama maxaa gizaazadda oo kale qaruuradda oo kale aan soo kabmaynin mar kale marka waxaa la yidhi wa kam in badan baan qasamnaa kala jebinnay min qaryatin qaryo ehelkeeda reerkii deganaa kaanad waxay ahayd qaryadaa ehelkeedu daalimatan kuwii dulmi falay oo gaaloobay aayaadkii ilaahay ku gaaloobay wa ansha'naa waxaan ammaamudnay bacdahum kuwaa markaan halaagnay ka bacdi qowman qoom baan yaan ammaamudnoon abuuray aakhariina oo kale kuwiina markaasay iyaguna beeniyeen falammaa axasuu markay dareemeen ba'sanaa cadaabkanagii oo soo degayo idaahum waabi iyaga oo minhaa caasimaddii yarkuduuna waxaa ruclaynayo ama katlaynayo idaahum waaba iyagoo minhaa magaaladii caasimaddii ay deganaayeen ay ku faanayeen ay xukumayeen ay madaxda ka ahaayeen ee adduunyadii ay jeclaayeen oo dhan ay u taalay yarkuduuna waaba iyagoo ka cararayo ruclaynayo ama katlaynayo falammaa ra'ow markay arkeen cadaabkanagii ay arkeen oy dareemeen inuu ku soo degayo yay carareen wax alla wixii muxuu ahay ay haysteen oo dhanna way ka carareen markaasaa waxaa lagu yidhi waa jeesjeese laa tarkuduu baa la yidhi ilaahay baa yidhi laa tarkuduu ha cararina ha ruuclaynina ha katlaynina warjicuu soo laabta ilaa maa utriftum fiihi waxay laidinku nicmeeyey malaa'igti baa iyadoo ku jeesjeesayso yaa waxay ku tidhi ha katlaynina idinkoo cararayo cadaabka ka cararayo ee warjicuu ilaa maa kuntum wixii aad ku sugnaydeen oo nicmo iyo farax iyo iyo waxaa weye liinil ceesh ceesh dabacsanoo macaan baad haysateene iyo wa masaakinikum guryihiinni quruxda badnaa eed xadhxadhadheen ku soo laabta lacallakum waxaad mudan tihiin tus'aluuna in wax la idin weydiiyo jeesjaaskii baa weli la wadaayo waa idinkii madaxda ahaaye waxbaa laidinka warsan umuurtaa wax laidinka warsane soo laabtaa layidhi lacallakum tus'aluun saasay yidhaahde ayaa lagu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa halaaganage innaa annagu kunnaa waxaan ahayn daalimiina kuwa xadgudbay oo gaalnimo iyo macaasida ku xadgudbay ayaan ahayn waxaa weye waxay yidhaaheen qaaluu waxay yidhahdeen yaa weylanaa halaaganage innaa annagu kunnaa waxaan ahayn daalimiina daalimiin baan ahayn oo ilaahay baan u shariig yeelay oo rusushiidii baan beeninay wakhti uuna waxba u taraynin ayay ictiraafeen oy oggolaadeen daalimiin ayaan ahayn bay yidhaahdeen famaa zaalad kama ayna tegin tilka taa oo ay leeyiin yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiin ay ku cabanayaan ooy ku calaacalayaan famaa zaalad kama ayna zuulin tilka taa dacwaahum baryadoodii inay tahay xataa intii jacalnaahum aan ka yeelay xasiidan maxsuudan sidii beer la gooyey oo kale xataa jacalnaahum xasiidan khaamidiina iyaga oo bakhtiyey oo sida dabka uu u damee u bakhtiyo u bakhtiyey sidaas ay xataa jacalnaahum xasiidan sidii beer la shafay oo la gooyey khaamidiina oo waxaa weeye damay yay noqdeen intaa ilaahay markuu soo sheegay subxaanahu wa tacaalaa yuu wuxuu haddana inoo sheegayaa samaawaadkan iyo cirkan iyo waxaan la sameeyey inaan ciyaar loo samaynin ee xaq loo sameeyey inaan cabas iyo baatil loo same inaan loo samaynin in marka ay deliil horta ku filan tahay waa iyaga aayad halla keena lehe deliil ilaahay samaawaadka iyo dhulka iyo waxaa yaallo yaa dadka deliil ugu filan midda kaleeto waxaa weeye oo ilaahay uu aayadda meesha ugu sheegayahay hadday wax ku qaadan waayaan sidii kuwii hore loo halaagay unbaa loo halaagayaa midda kale waxaa loo sheegi ilaahay inuu awood u leeyahay inuu dadka soo bixiyo aayadahana u deliila wamaa khalaqnaa ma ana abuurin buu yidhi ilaahay assamaa'a cirkii waalarda dhulkiina ma ana abuurin iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxayso laacibiina annagoo ciyaarayna ma anan abuurin ciyaar looma abuurin ee waxaa loo abuuray in inta muxuu ahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu caabudo oo markaa ka bacdi daar kale oo qiyaamo la yidhaahdo oo ilaahaygii abuuraya mudabbirka ahaa in la caabudo oo loo deliishado waxaa weeye khalqigiisa inuu ilaahay joogo loo deliishado oo markaa aakharo muxuuaha loo diyaar garooba saasaa loo abuuray haddana waxaa laga jawaabayaa markii ay yidhaahdeen ilaahay baa ubadle oo almalaa'ikatu banaatullaahi ay yidhaahdeen alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa low aradnaa haddaan doonayno an nattakhida inaan samaysano lahwan wax lagu daahdaaho ilaa adduunyada lahwan wa laciban weeye ilaahay markuu ubad samaysanayo macnaha inuu daahdaahuu rabo way inuu baashaalo ayuu doonayaabay ka dhigan tahay low aradnaa haddaan rabno an nattakhida inaan yeelanno oon samaysano lahwan wax lagu baashaalo latakhadnaahu waanu ka dhigan lahayn min ladunnaa agtannada ilaah iyo wax wax u habboon oo u dhigmo inuu ilaahay ku baashaalo ayuu samaysan lahaay bini aadam iyo malaa'ig iyo waxaas ilaahay kuma daahi lahayn wax walba si walbaa loogu caqli celinoo yaa hadalka loogu yaa la tusayaa low aradnaa haddii aan doonno an nattakhida inaan samaysano lahwan wax lagu daahooo lagu baashaalo latakhadnaahu kaas waxaan ka dhigan lahay min ladunnaa min ladunnaa waxaa loo leeyahay ilaan wax walba waa ilaahay agtiisa eh mid ilaahay u habboon oo isaga u dhigmo taasaan muxuu ahay samaysan lahayn yuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala itakhadnaahu min cindinaa oo xuuralciin iyo malaa'ig ah ayaannu samaysan lahayn in kunnaa faaciliina in kunnaa annagu ma nihin faaciliina kuwii samaynayo oo wax lagu baashaalo samaynayo ma nihin in kunnaa ma nihin faaciliina kuwa yeelayo bal iskaba dhaafe inaan samaysanno waxaase naqdifu waan ganaynaa naqdifu waan ganaynaa buui ilaahay subxaanahu bilxaqi xaqi baan cala albaatili baatilkaan ku ganaynaa baatilkaanu ku tuuraynaa xaqibaa inta la qaado yaa baatilkii madaxa lagaga dhufanayaa fayadmaguhu markaasuu bashaaqayaa fa idaa huwa waaba isagoo baatilkii zaahiqun baaba'ay oo zuulay walakum ulweylu halaag baa idiin sugnaaday mimaa shay xaggii buu idinka sugnaaday tasifuuna aad tilmaamaysaano ilaahay baa ubadle iyo ilaahay baa wax ku daahaya aad leedihiin bal naqdifu waanu waanu ganaynaa bilxaqi xaqi baan cala albaatili baatilka ku ganaynaa fayadmaguhu markaasuu dakhri oo bashaaqi waxaa weeye marka waxaa weeye marka inta la qaato gudun oo kale lagu dhufto sida qaraha iyo waxyaabahaas sida uu noqonayo waxaa weye yaa damqiga fayadmaquhu wuu bashaaqayaa ama wuu dakhrayaa fa idaa huwa zaahiqun baatilkii wuuba baaba'ayo wuu zuulay walakum alweylu halaag baa idiin sugnaaday mimaa xaggii buu idinka sugnaaday hoog iyo halaag tasifuuna aad tilmaamaysaan gaaladiyay oo ilaahay wax aan u bannaanayn oo zawje iyo welad aad ku sheegaysaan inuusan midna waxaa lahayn oo waxaasoo dhan addoomihiisa ayiin waxaa ku tusaya walahu ilaahay baa iska leh man fi samaawaati cirarka oo dhan waxa joogo ilaahay baa laho waxaa weeye saan ku soo mari jiray isagaa iska leh mulkan wa khalqan wa cabiidan isagaa iska leh isagaa abuuray isagaana mulkiya wey walahu man fi samaawaati waalardi wa man malaa'igta cindahu ilaahay agtiisa ah laa yastakbiruuna isma weynaynaa laa yastakbiruuna can cibaadatihi ilaahay inay caabudaan iskama weynaynayaan walaa can cibaadatihi walaa yastaxsiruuna mana habsoobayaan ma daalayaan waxaa weeye malaa'igtii baa laga sheekana waman cindahu waman malaa'igta cindahu alle agtiisa ah laa yastakbiruuna cibaadada ilaahay iskama weyneeyaan sida aad idinkan aad samaynaysaan mushrikiinta ahay can cibaadatii laa yastakbiruuna walaa yastaxsiruuna mana daalayaanoo cibaadada ilaahay kama daalayaan ma habsoobayaan yusabbixuuna alleyla habeenkii oo dhan bay ilaahay ku tasbiixsan oo sida inagu aan u neefsanno yay iyagu tasbiixda u tahay iyo wannahaara maalin iyo habeenba ilaahay bay ku tasbiixsanayaan malaaku waxaa oo ilaahay bay subxaanahu wa tacaala waxaan u cunaminoo dhan bay ka fogeyn wayna xusayaan habeen iyo dharaar walaa yafturuuna mana daalayaan walaa yafturuuna ma noogayaan walaa laa yafturuun am amase ittakhaduuma waxay yeesheen waxaa gaaladii baa la sheegayaa am ittakhaduuma waxay yeesheen aalihatin ilaahyaal miyay samaysteen min al ardi dhulka may ka samaysteen ilaahyaal dhulka laga sanceeyo oo iyagu ay sanceeyeen ama geed ha laga qoro ama dhagax ha laga qoro ama xataa dahab iyo fida oo dadku jecelyihin ha laga qore eh war wax dhulkan yaallo oo adigu aad samaysay seebaa ilaahay looga dhigayaa am ittakhaduu aalihatan ilaahyaal miyay samaysteen oo min al ardi dhulka ah hum iyagaba yunshiruuna wax soo bixin karayo waa lagu jeesjeesi ma ilaahyaal iyagoo waxdaaniyadii ilaahay oo samaawaadka iyo dhulka ku sugan oo ilaahay wax walba uu mulki u leeyahay oo malaa'igtii muqarabiinta iyo waxaasoo dhan ma waxay samaysteen ilaahyaal oo dhulka oo dhulka yaalla may samaysteen am waxaa weeye bal waxay samaysteen ma ilaahyaal bay samaysteen oo wax soo saari karo noolayn karo ma jirto waa wax oo jamaad ah oon hadlaynin oon awood lahayn taasoo kale oon xaqiiqada ilaahay noqon karin weeyaan hum minal ar oo hum iyagu yunshiruuna dadka soo saarayo masaasa ma jirto low kaana hadduu yahay fiihimaa samaawaadka iyo ardadii dhexdooda aalihatun ilaahyaal kale hadday jiraan ila allaahu alle korka keligii ma ogiye la fasadataa samaawaadkii ardadu way fasahaadi lahaayeen waxaa loo deliishanayaa waxdaaniyada ilaahay haddii dhulkan ama wujuudkan aaliha kale oon ilaahay ahayn nidaamka koonkoo dhan baa fasahaadi lahaa maxaa yeelay ilaahyaalkaa iskhilaafi lahaa way doodi lahaayeen sida loo maamulayo marka sida biniaadamybini aadamka madaxdu ay isu duritay isu afgembisay dagaalka u galaan si uu mid walba kursiga ku fadhiisto saasoo kalaa dhici lahayd ila allaahu alla ma ogey lafasadata fa subxaana allaahi ilaahay baa nasahan oo hufan rabbialcarshi carshiga weyn rabbigiisa ah camaa yasifuuna waxa ay tilmaamayaan ilaahay wuu ka nasahan yahay subxaanahu wa tacaalaa laa yus'alu ilaahay lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu sameeyo maxaa yeele wuxuu sameeyo oo dhan waa isaga oo mulkigiisii ku tasarufay wa hum khalqigiina waxay dooni ha ahaadeen waxaa weye bini aadam malaa'ig jinni waxay dooni ha ahaadeene yus'aluuna iyaga waa la weydiinayaa hadduu fiican yahayna waa lagu abaalmarin haddii kaleetana waa lagu qabsanayaa am ittakhaduu bal iskaba dhaafe ittakhaduu waxay samaysteen min duunihi ilaahaygaa sukadiisa macbuudka ah aalihatan ilaahyaal bay samaysteen qul waxaad tidhaahdaa haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiinna la kaalaya haddii inay ilaahyaal yihiin haddaad deliil u haysaan qul haatuu burhaanakum xujadiinna keena ayuu ilaahay yidhi qul haatuu burhaanakum in kuntum haddii qul haatuu burhaanakum haadaa dikru man macii wa dikru man qablii bal akharuhum laa yaclamuuna alxaqa fahum mucriduun waxaa la yidhi ma ilaahyaal baad samayseen qul haatuu burhaanakum inay ilaahyaalnimo istaahilaan xujo keena haadaa kani dikrun waa dikri waa qur'aan man maciya aniga dadka ila jiro iyo la waaninayo oo qur'aankii ilaahay weeye wa dikru man qablii dadkii iga horreeyeyna waa waanadoodii oo kitaabkii towraad iyo injiila weeyaan bal iskaba dhaafe akharuhum say u badan yihiin laa yaclamuuna alxaqa xaqa ma yaqaanaan oo fahum iyaga mucriduuna way ka jeedsadayaan haadaa wabillaahi towfiiq darsigeena halkaa haynoo joogo